إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah mahad salaad oo iska casilay xilka taliyaha b s t ee dowladda federaalka ah ayaa hadalla cabsile kusoo dhoweeyey taliyaha cusub ee asaga lagu bedelay oo lagu magacaabo sanbalolshe warka waxaan intiisa badan kusoo qaadan doonaa qaar ka mid ah magaalooyinka walaayaadka islaamiga ah oo shalay gelinkii dambe ay ka dhaceen fantasiyo ay dadku ku muujinayeen farxaddooda
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran mahad salaad oo iska casilay xilka taliyaha biyasta dowladda federaalka ah ayaa hadalla cabsile kusoo dhoweeyey taliyaha cusub ee isaga lagu bedelay oo lagu magacaabo sanbalolshe maxamed ciise ayaa ka waramaya mahad salaad oo muddo laba sano ah ahaa taliyaha sirdoonka dowladda federaalka dhowaana shaaciyey inuu iska casilay xilkaas kadib weerarkii hotel israel ayaa madal uu xilka ku wareejinayay ka sheegay hadal aynu jeclaysan xasan sheekh iyo la taliyaha cusub oo labaduba goobjoog ahaa mahad ayaa sheegay in shaqadan uu ku mutaystay dekanooyin badan culaysi ugu yimid dad qaraabadiisa ah iyo qabaa'il sidoo kale wuxuu sheegay inuu ka dhaxlay daal iyo soo jeed joogto ah wuxuuna intaa kadib sanbaloolshe ku yidhi kusoo dhowow hawsha amniga waxay aniga iyo mas-uuliyiinta kale ee hay-adda naga hor keentay qaraabo saaxiibo siyaasiyiin dad isticmaala magacyo qabiil waxa aanan aan u qaadana mas-uuliyaddanada daraaddeed khatar daal hurda la-aan iyo dakana intaba kusoo dhowow mudane agaasime mahad salaad oo ay xasan sheekh aad saaxiibo u ahaayeen ayaa iska casilay toddobaad ka hor xilka taliyihii beesta marka laga yimaado inuu culaysyo badan kala kulmay shaqadaas oo ah mid aynu hore ugu shaqayn aqoonna aynu u lahayn waxaa jira inuu danaynayo inuu qorqoor ka riixdo kursiga hogaamiyaha galmudug isagoo taageero ka helaya imaaraadka carabta lamana oga inay u suurageli doonto iyo in kale shalay gelinkii dambe magaalooyin ku yaala walaayaadka islaamiga ah waxaa ka dhacay fantasiyo ay dadku ku muujinayeen farxaddooda magaalada kuunyo barrow ee gobolka shabeellada hoose waxa ay ka mid tahay meelaha ay dadku shalay gelinkii dambe isugu soo baxeen islamarkaana lagu soo bandhigay ciyaaro loogu dabaaldegayo munaasabadda ciidda mahad cubayd oo ka qayb galay ayaa warbixintan ku eegaya cayaaro kala duwan iyo damaashaad ciideed ayaa shalay galabkii ka dhacay deegaanka kunyo barrow ee wilaayada shabeellada hoose fagaaraha sayid maxamed cabdulle xasan ayaa shalay lagu qabtay cayaarahan oo ay ku tartamayeen afarta xaafadood ee ay ka kooban tahay magaalada kunyo barrow waxay xaafadaha magacyadoodu kale yihiin aljaziira caynul islaam imaamul bukhaari iyo imaamu muslim loolan adag ayaa dhex maray waxaana tartamayey kooxo ka kala socday xaafadaha aan soo sheegnay daawadayaasha ayaa ahaa kuwo aada u xamaasadaysan oo ay soo jiiteen cayaaraha kala duwan ee hortooda ka dhacaya waa tahay nin ka mid a tartamayaasha ayaa isla markiiba dhammeeyey rag kale ayaa weli tartamaya waa laga guulaystay aljaziira ayaa ku guulaysatay tartankaasi waa tahay mid ka mid ah cayaarihii shalay lagu soo bandhigay fagaaraha sayid maxamed cabdulle xasan waxay ahayd cayaarta jawaankuboodka waxaana ku guulaysatay xaafadda aljaziira
haye si fiican jawaanka u diyaarsada jawaanka waa lagu dhacdhacaa iska ilaali kow haye labo saddex waa bilaabi kartaan ciyaarta jawaanka maasha allah haye ragga qaara waxay u boodboodayaan sida anyixii haye maasha allah haye haye haye haye yaa lagaa badin yaa lagaa badin yaa lagaa badin haye haye yaa lagaa badin maasha allah xaafadda aljaziira ayaa ku guulaysatay waa tartankii labaad oo xaafadda aljaziira ay toban buunta ku hesho maanta waxaa hogaaminaya aljaziira aljaziira haye tartanka intii uu socday waxaa dhextaal u ahaa mar weliba su'aalo aqoon guud ah oo lagu bixinayay abaalmarino iyo kaar lacag la-aan ah oo nambaradiisa si boobsiis ah loo aqrinayay daawadayaashuna ay ka faa'iidaysanayeen waxaa lagaa rabaa sheeg qofkii ugu horeeyey ee isku dayey in la duulo ama biibitaan ama duulitaan ama diyaarad samayn qofkii ugu horeeyey ee isku dayo in la duulo qof muslim uu ahaa magaciisa lagaa rabaa magacaygu waa abubakar ninka isku daya inuu- inuu duulo waxaa waaye cabaas ibnu farnaas jazaaka allahu khayr wuxuu ku jawaabay wuxuu ahaa cabbaas ibnu farnaas ashakari waa macluumadii bilaadul andalus ka mida oo nin muslima waa jawaab sax ah wuxuu ku guulaystay hal kaar oo hormuud ah oo iidaani qaraabadiisii ehelkiisa ku salaamo waa kaar yeerintii moobeelkaada diyaarso siddeetan iyo kow lixdan iyo sagaal toban iyo lix konton iyo shan labaatan iyo sagaal eber hal lixdan lixdan iyo sagaal waqti dheer oo tartan ku socday kadib cayaarihiina ay soo dhammaadeen guddiga tartanka ayaa gebagebadii ku dhawaaqay natiijadii ka soo baxday tartanka iyo abaalmarinada wilaayada shabeellada hoose ay ugu tala gashay mid weliba oo ka mid ah kooxaha guulaystay natiijooyinka guud ahaan haddaynu galno xaafadda jaziira waxay si toosa ugu guulaysatay shan ay la gooni noqotay iyo laba ay ragga kale la wadaagaysay waxay keensatay toddobaatan darajo kaalinta koowaadee gashay waxaana jaa'iso abaalmarin ah loo siiyey lacag laba milyan iyo laba boqol oo shilin soomaali ah kaalinta kaalinta labaad waa imaamu muslim hal hal hal xab ayadaa gooni ugu guulaystay labana majmuucooyin kala gashay si alaajigeeda waxay keensatay soddon darajo ayaduna waxay leedahay lacag milyan iyo boqol kun oo shilin soomaali ah wajazaakum allahu khayran tartankan meeshaas ayuu inoogu dhammaaday ugu dambayntii bulshada magaalada ayaa iyagoo farxad wejiyadooda laga dheehanayo ku soo noqday guryahooda sidoo kale goobaha shalay gelinkii dambe ay ka dhaceen fantasiyaha waxaa ka mid a magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe waxaana ka waramaya maxamed muudey axmed abu muslim oo ka qayb galay fantasiyaha
fagaaraha weyn ee degmada saakow waxaa shalay gelinkii dambe isugu soo baxay dad aad u badan dadkan ayaa u soo daawasho tegay ciyaaro kala duwan dhoolotus iyo su'aalo lasoo bandhigay tartanka waxaa ka dhex muuqday qaybaha bulshada sida salaadiinta qaybo ka mid ah tartanka xaafad xaafad ayaa loo tartamayey waxaan waraystay qaar ka mid ah xaafidihii ay dhankooda guusha martay gaar ahaan xaafadda nasrudiin magaca midoobe cabdimiirin smayliyankasa midoobe tuute waxaad nooga warbixisaa cayaartii shalay ka dhacday degmada saakow ee lagu soo bandhigay idinku maxaa aad ku guulaysateen maasha allah alxamdulilah unmayka guuliisina harig jiid iyo atara qaadanay barfuun haye arrinkan marka miyaad filaysay adiga arrinkan maasha allah arrinkun walaayadan bandhigdi alxamdulilah maasha allah marka meel araay hadig jiid iyo mayka guuliisina atara qaadanay safayleen iidni tartamayaasha xaafadda basra ayaa soo bandhigay wacdaro mid ka mid ah dhallinyaradii u tartantay ayaa inoo waramay
bashiir maxamed cabdi olli inkasow bashiir guud bashiir xaafadiiba ka socotaa xaafadda basra Een, waxaad nooga warbixisaa basro shalayto waxay ka qayb gashay een, fantasiyihii oo lagu soo bandhigayay degmada saakow idinku marka cayaarihii oo lasoo bandhigay imisaa aad ku guulaysateen ciyaaro lahan bandhiguna may ka guulaysanay afar afartana may bashalxayeena duulankow iyo barfuun iyo may kale hal su'aalon nu weydiiyey oo laku jawaabi iyo may kale iyo buutinga ka guulay iyo loor waa gartay Een, intii ay socotay fantasiyaasi een, wax hadiyo la insi miyaa jira hadiye oo maasha allah ouna ka qanacni iyana siid walaayada bulshada ku dhaqan degmada saakow ayaa u ciiday si farxad leh iyo jebi aad u qurux badan
magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose iyadana waxay ka mid tahay goobaha ay ka dhaceen fantasiyaha ay dadku farxadooda ku muujinayeen warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder
galabtaha lii gudbiyo odanka gaalada waa luguwa galabtaha lii gudbiye
fantasiyihii ugu ballaarnaa abid ayaa shalay ka dhacay fagaaraha ashahiid biidnillaah sheekh cabdiraxmaan xudiifa taqabala allah ee degmada jamaame kumanaan dadweyne oo ka kala yimid degmad iyo deegaano wasimaada ayaa goobjoog ahaa iyadoo lasoo diyaariyay tartamo u dhexeeya degmada jamaama iyo deegaanada wasimaada waxaana tartamadaasi dhinac socday xujooyin ay soo bandhigayaan deegaanada iyadoo aysan meesha ka marnayn hidaha iyo dhaqanka uu caanka ku yahay dhulxeebeedka jamaame salaadii casir kadib ayuu fantasiyaha si toosa u bilowday iyadoo guulaystaale gadoonsiinaya abaalmarin marka hore aan la egno qayb ka mid ah tartamadii dhacay iyo wixii la soo bandhigay waa ciyaarta taxadiga ama jaalanjiga loo yaqaano in shan shan jirgaan hal mar in la qaado haye haye haddana waxaan u baaqaynaa tuulada maambila iyo ismaaciil si uu halkan ugu soo bandhigo jaalanjiga ah inuu halkan ku qaado boqol litir oo biyo ah wuxuu qaadayaa shan jirgaan oo biyo ka buuxaan siduu u qaadaya allahu aclam kayfa sayaxmil sanara al'aan mi'ata litr min almaa yaxmil fii aanin waaxid boqol litir oo biyo ah ama si kale haddaan u dhigo shan jirgaan oo biyo ah ayuu hal mar qaadayaa waa tartamo ka socda tuulada maambile oo loo yaqaana mudane ismaaciil ciyaartaas ayaan sugaynaa bayna alwaxli waatiini natasaabaq bakeerigaas biyaa lagu shubayaa kadibna walaalkaas wuu seexanaya tartamaha wejigaa loo saarayaa wuu la istaagayaa wuu la soconayaa masaafo labaatan mit taqriiban labaatan mitir ah wuu la istaag wuu la soconayaa kadibna wuu seexanayaa bakeerigoon dhicinaa la rabaa dhulka inuu tartiib u dhigo ugu shub biyaha kadibna waxaa ku xiga ciyaartii hangaralaha maaye madax wuu jiifa alaan alaana cala alard walkaas calmaa wuu soo kacay wuu soo kacay bakeerigana weli waa saaran yahay wejiga allahu akbar wuu istaagay bakeerigaa biyaa ku jira biya xataa ma daadanayaan ما شاء الله إنه يحمل الماء على وجهه ويمشي دون أن يسقط الكأس أو تتساقط منه الماء وعيار عجيب وأركيسان نكا ترتيب ويسكي صعدا بيهنا وجهه كستا كولم يقول لك وجهي يا ترى ومستحيل معير هر لو يقنا هر ما لو أركي أنا كل ما يقول سبتاعي وعجيب والله ولا صعدا سيدار كيسان أجي أدبو ولا صعدا مكانكيسو كسو لابتي وفديسنايا يا الله هكذا جلس ولس ولس عذي بكيريجنا ركو دقي ربا مسواد دقي ودقي ودقي ما شاء الله الله أكبر أي مهارة هذه وأي شجاعة تلك intii uu socday fantasiyaha ayaa goobta fagaaraha waxaa warbaahinta kula hadlay qaar ka mid ah salaadiinta wilaayadda islaamiga ee jubbada hoose iyagoo si dareen ugu cabiray qaabka ay wax u dhacayaan wallaahi waa waxaan weligeed loo baran oo aan lagu arkin degmada jamaame waa wax cusub waa waxa hadda kow nagu soo kordhay inta badan hadda waxaa horteenna jooga nin kiilo baastii ka badan cunaaya oo haddana aan gacan ku cunayn ninna waa seexdo bakeeri ee wejigu saaran wallaahi wax hor leh waaye waa horumar degmada u soo kordhay insha allah suldaan cabdiqaadir xaydar ayaan siinaya suldaan maxaa kuu muuqdo ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله وحول هر الله أركن واي دكمة الجماعة وحكى عجز مناسبة بدن عيدة كده عجرتي تن وقار ومت لغو عصب ما أنت وحر الله أركن دكمة الجماعة كده عي هذا وحين دي هيان وسي هذا نن كيل باستي كبدن عني يمد هذا نن كوهاي وجهه بكيري وصو جيف الله ساري استاجي كصعده بكيري نوضه ما شاء الله waa waxa waaye shucuurteena aad ay u kacsantahay degmada maanta waa shidan tahay maasha allah waa hiddi iyo dhaqan dadka waxa waaye nin walba wixii da- dhaqan ah oo dhaqankiisu soo bandhigay beesha direed waxaan leeyahay kaalinteeda waa buuxsintay insha allah waa si tartamada kale maasha allah waa waxyaalaha iigu cajiibka badnaa nin inuu bakeeri qaado oo in muddo ah oo ku socdo oo ku soo laabto waxyaalaha iigu cajiibka badnaa ka mid tahay wallahi waxaan leeyahay haddii ilaah yidhaah insha allah dadka ee xerooyinka qaxootiga ku jiro insha allah dadka deegaankoodii oo nabad ah ilaahay subxaana qaadirka ha ugu baxayaan hana ku soo laabtaan beerahoodana ha qotaan waa me- waa dareemi kartaa farxadda lagu ciiday walaayaadka islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa maalintii shalay lagu qabtay fantasiyo kala duwan oo lagu farxadgelinayo dadka muslimiinta munaasabadda ciidulfidriga awgeed guud ahaana intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa warka subaxa oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan oo intiisa badan aan kusoo qaadanay fantasiyo shala gelinkii dambe ka dhacay magaalooyin ka tirsan walaayaadka islaamiga ah